bismi illaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka beenameer heb iyo jowhar qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle oo jowhar kusoo xirtay tababar ku saabsan ka hortagga khataraha madaxweyne hore farmaajo oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu digay muddo kororsi khilaaf u dhexeeya maamulka koonfur galbeed iyo dowladda dhexe oo meel adag gaaray mas-uuliyiin iyo dad shacab ah oo siyaabo kala duwan u saameeyey dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadashay khilaafka maamulka koonfur galbeed iyo dowladda
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobada warka beenameer rediyo jowar idin hayo kuwada ugu doorkaroon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan waa habeennimo arbacaha khamiisna ay soo galaysa taariikhdan ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha saddexaad sanadka laba kun lix iyo labaad wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa jowhar kusoo gebagabaysay tababar ku saabsan ka hortagga khataraha maxamed ibraahim jimcaale amoore ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa maanta magaalada jowhar kusoo xirtay tababar ku saabsan xoojinta kooxaha bulshada ee ka shaqaynta yareynta khataraha masiibooyinka kaas oo ay fulisay hay-adda s t a tababarka ayaa socday muddo saddex maalmood ah waxaana diradda lagu saaray nidaamyada digniinta hore sida loo fahmo loona turjumo digniinaha iyo sida aqoonta dhaqanka hiddaha iyo waaye aragnimada bulshada loogu dhex diri karo dadaalada ka hortagga masiibooyinka tababarka waxaa ka qayb galay wakiillo ka kala socday afar tuulo oo kale ah gumbe geeda barkaan banaaney iyo baarweyne kuwaasi oo si firfircoon ugu qayb qaatay barashada iyo wadaagga khibradaha la xiriira ka hortagga khataraha ka qaybgalayaasha waxaay heleen faham qoto dheer oo ku saabsan sida digniinta hore ay ugu caawin karto bulshada inay si degdeg ah ugu jawaabaan khataraha sida fatahaadaha iyo abaaraha kasoo qaybgalayaasha tababarka ayaa waxaay ka hadleen wixii ay barteen halkan waxaan ugu mahad celinaynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo hay-adda noo qabatay waa ku mahadsan yihiin saddex maalmood ayuu noo socday seminaarka waxyaabo badanaa ka faa'iidnay waxaa ka mid ah sida khataraha looga hortago maaraynta masiibooyinka oo ah in aan barannay hortay waxa ay tahay musiibada kadibna aan barannay sida loo xalin lahaay ama looga hortegi lahaay sida astaamaha khataraha ay leeyihiin astaanta markay khatarta ay cagaaran tahay waa normal ama dhexdhexaad markay jaallo tahayna ay tahay digniin markay guduudan tahayna ay tahay khatarta inay dhacday intaasaan ka barannay iyo waxyaabo badan oo aan soo koobi karin aad ayay u mahadsan tahay wasaaradda beeraha iyo dhammaan tiimka kasoo ka shaqeeyey in ay horumaraan wasaaradda iyo beeraha isku xeray aad ayuu mahadsan yihiin waxyaalaha aa ka faa'iidna waxaa ka mid ah intay masiibo dhicin yacni khataraha sida looga hortago inta masiibo dhicin waxaa ka mid ah fatahaadoo kale intay dhicin sida loo maaray lahay waxaa kaloo ku baranay sida degniin loo bixiyo markoo cagaa normaal oo yahay cagaar waaye yacni weli wax dhacay mala nadiifaa leeyahay markoo yalow yahay degniintiyaa socoto oo yacni hala taxadir fatahaada dhici rabta camal waa marka horiit yahayna gaduud waa waaba dhaceenba khatartiyaa dhacdayba marka khatarta waxaa laga hortagi karaa oo kale sida markii wigo oo u guroo kale in la cara bixiyo meelo ka jilcan yahay oo kaleenta oo loorar la dhigo lacaro lacar tuuro
run ahaantii gobolkeenna ama degmadiina waxaa ku soo laalaabatay fatahaadaha ayaa aad ugu soo laablaabtay kaasoo yacni traininkan aan kaga bogannay sidii markaa fatahaadaas ama masiibo intaysan dhicin ka hor qaabkii loogu hortegi lahaa waxaan leeyahay traininkan wuxuu noogu soo uu noogu soo beegmay xilligii loo baahnaa iyo baahidii khaasatan reer jowhar ahaan oo na haysay in markaas oo nagu soo beegmay saasaan u malayna run ahaantii waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda beeraha ayaan u mahad celinaynaa sidoo kale hay-adda s t a oo ma aragtay traininkan hergelintiisa lahayd ayaan u mahad celinaynaa maxaa yeelay waxaan ka faa'iidnay traininkan sida markay masiibo intaysan dhicin ka hor sidii loo maarayn lahaa run ahaantii waxaana la baray bulshada inay samayso isxilqaan in intaysan wax dhicin ka hor inay isxilqaan sameeyaan inay xiriira sameeyaan webiga markuu soo buuxsamoo kale mar weliba kontarool in wegii lagu sameeyo yacni webiga waxaa ku xihan cabir oo yacni leh kow labo saddex ilaa iyo shan yacni hadba cabirkiisa meeshay joogaan bulshada inay la socoto markii ay wax dareemaan oo kale webiga in jabaansaar iyo waxyaabahaas ay sameeyaan sidoo kale cidda markaas ku shaqada leh oo dhinaca dowladda wasaaradda beeraha in lala soo wadaaga xiriir lala soo sameeyo meesha intaysan wax dhicin ka hor mar hadday wax dhacaan waxa waaye khasaaro badanaa meeshaas ka imaanaya laakiin intaysan wax dhicin ka hor haddii dadaal la sameeyo oo bulshada isku xirnaan iyo iskaashi ay samayso yacni waa horumar oo markaas lagu tilaabsaday waa marka wax badanaan ka faa'iidnay traininkan aad iyo aadaa u mahadsan tihiin madaxda wasaaradda beeraha iyo macallimiintii traininkan yacni oo yacni noo qabatay iskaashatadeena aniga waxaan ka socdaa iskaashatada kanaalka kili dheere ee ka dhisan tuulada banaani
wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ayaa noo qabtay tababarkii saddex maalmood noo socday ayaan wadnay marka maanta ayuu noo soo gebagaboobey tababarkiina wax badan ayaan ka barannay maadaama dad beereley ah oo wax la baraya aan ahayn waxaan ka barannaa waxaa ka mid ah sida looga hortago fatahaadaha iyo abaaraha iyo cayayaanka kobcinta carrada intaasba waana la baray marka maadaama seminaarka uu noo soo gebagaboobey waxyaabo badan ayaa shabeellada dhexe qaasaan hirshabelle markii la yidhaahdo khatar ku ah sidii fatahaadaha ugu daran iyo abaaraha iyo cayayaanka beeraha baabi'iyo waxyaabahaas waxyaabo ku saabsan ayaa nala barayay saddex maalmood ayuu noo soo socday waana noo soo gebagaboobay waa mahadsan yihiin kasoo qabqeelayaasha tiimka afarta ka kooban anigana waxa aan ka socdaa tiimka kanaalka asluubta waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabelle maxamed bashiir qaasim dakare oo soo xiray tababarka ayaa sheegay in wasaaraddu ay mar walba u taagan tahay taageeridda iyo garab istaagga beeraleyda hirshabelle iyada oo kaashanaysa hay-adaha ka shaqeeya horumarinta beeraha maanta waxaan aada ugu qanacsan nahay in afartan iskaashato ee degaanada kala duwan ka socdo ee bartay sidii fatahaadihii iyo khataraha musiibooyinka loogu hortegi karo in maanta aan soo gebagabayno saddexda maalmood wixii la barayay ay halkaani ay noogu sharaxaan wixii ay barteen aadaan ugu faraxsannahay runtii khataraha jiro waxaa ka mida fatahaadihii waxaa ka mida beeralaydu mar haddii colaad jirto beer lama taxba karo sida colaadihii loo xallin karo ama loogu hortegi karo beeraha waxaa dhiba cayayaan sida cayayaankaas wax loogu qaban lahaa fatahaadaha markay jiraan sida loogu hortegi karo sida digniinaha loo bixin karo runtii waa arrin aada u fiican waxaan keliya oo idin leenahay wixii aad barateen bulshada kala gaarsiiya kuna dhaqma aada u mahadsantihiin tababarkiina waa noo xeriyaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi madaxweyne hore farmaajo ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud uga digay muddo kororsi ana soomana ayaa faahfaahinaya madaxweynihii hore ee dalka mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa si adag uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka isagoo si gaara u xusay dhammaadka muddaxileedka dowladda hadda jirta uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuuda mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa tilmaamay in muddaxileedka dastuuriga ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuuda uu ku egyahay shan iyo tobanka bisha mey sanadka laba kun lix iyo labaatan waxa uu sheegay in dalka u geli karo khatar siyaasadeed haddii aan si wadajira loo gaarin go'aan midaysan waxa uu carabka ku adkeeyey in si wadajira looga fogaado firaaq dastuuriya iyo qallaaso siyaasadeed ayna laga maarmaan tahay in la helo is-afgarad ballaaran iyo heshiis siyaasadeed ay ku midaysan yihiin dhammaan dhinacyada siyaasadda ee dalka madaxweynihii hore ee dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale ku baaqay in la xoojiyo wadahadalka iyo wadatashiga si loo ilaaliyo midnimada dalka loona hubiyo in geeddi socodka doorashooyinka uu noqdo mid loo dhan yahay sharciyad leh islamarkaana ka turjumaysa rabitaanka shacabka soomaaliyeed qoraalkaasi ayuu madaxweyne farmaajo ku qoray bartiisa ekista hadalka madaxweyne farmaajo ayaa ku soo aadaya iyadoo xaaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo meel xasaasiya waxaana kala tegay dowladda soomaaliya iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka ugu dambaysa maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo shalay ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay joojisay xiriirkii kala dhexeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya dalka ayaa maraya marxalad siyaasiya waxaana dowladda soomaaliya hortaala su'aalo badan oo la rabo in jawaabteeda ay bixiso khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed ayaa meel adag gaaray iyo mas-uuliyiin iyo dad shacab ah oo uu saameyn kala duwan ku yeeshay abshir cabdulaahi ayaa muqdisho ka soo diray isku shareeray khilaafka u dhexeeya dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda dhexe iyadoo shalay ay sababtay in maamulka uu ku dhawaaqo inay hakisay xiriirka wada shaqayn ee u dhexeeyey iyada iyo dowladda dhexe maamulka ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey faragelin ay ku hayso arrimaha deegaanka ayna hubaysay maleeshiyaad ayna rabto inay halkaasi ay ka bixiso nidaamka hadda jira iyadoona uu magaalada beedhabo uu si degdeg ugu soo laabtay madaxweynaha maamulkaas cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo cumro ku maqnaa sidoo kale madaxweyne lafta gareen ayaa iska casilay jegadii uu ka hayey xisbiga madaxweyne xasan sheekh hogaamiyo ee j s b oo uu guddoomiye ku-xigeen ka ahaa taa oo sii adkaysay khilaafka hadda jira shalay iyo maanta ayaa wasiire ka tirsan koonfur galbeed waxa ay sheegeen in laga hor istaagay safar ay u ahayeen magaalada baydhabo oo caasimad kumeel gaara u ah maamulka koonfur galbeed wasiirada oo gaaraya ilaa iyo sagaal xubnood oo maanta warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in lagu wargeliyey inuu soo baxay amar ah in garoonka diyaaradaha ee muqdisho aysan ka safri karin wasiirada la soo celiyey maanta sida ay sheegeen ayaa warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada muqdisho waxaana ay eedeen u jeediyeen madaxda sare ee dalka iyagoo tilmaamay in amarka ah in safarkooda la hor istaago ay iyagu bixiyeen eerboodka magaalada muqdisho waxaan ummadda soomaaliyeed aanu xaqiijinaynaa aanu caddaynaynaa in eerboodkii soomaaliyeed uu noqday jidgooyo isbaaro dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku dhibaataynayso shacabka reer koonfur galbeed waa waxaan la ogolaan karin waa waxaan raalli naga noqonaynin waa waxaanan dowladda reer koonfur galbeed xildhibaanadooda wasiiradooda iyo madaxweynahoodaba aanay marna raalli ka noqonaynin in ummadooda la dhibaateeyo annaga oo ah matalayaashii iyo wakiilada bulshada reer koonfur galbeed waxaan caddaynaynaa dhibaatooyinkii labadii maalmood lasoo dhaafay shalay iyo maanta ka dhacay gegada caalamiga ee eedan cadde in dowladda federaalka ee soomaaliya ee mas-uul ay ka tahay islamarkaasna amarkaas uu ka imaaday madaxda ugu sarraysa ee dalka marka aad iyo aadaan u cambaaraynaynaa waa arrin aan aad iyo aad uga xunnahay marnana aanan filaynin annagoo mas-uuliyad dowla mas-uuliyiin ka mid ah dowladda dowladaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya ah oo ku matelayna wasiirro ah xildhibaano ah qaybo kala duwan ee bulshada ah in maanta sidaa noola dhaqmana aanan filaynin aad iyo aadaan u cambaaraynaynaa aad iyo aadaan ugu xunnahay waxaan rajaynaynaa insha allah in qof kasta uu maanta ogaado inaysan xorriyad ka jirin magaaladan muqdisho oo caasimaddii dalka soomaaliya ummadda soomaaliyeed oo dhan ee u sineed ah dhibaato kastoo ka dhacday ama safarkaas baaqday in dadkii shacabka ahaayoo dhibaatadaasi ay ku dhacdayna aad iyo aadaan u cambaaraynayna waxaan rajaynaynaa insha allah inay qayb walba oo ka mid ah bulshada caalamka iyo maxaa lahaa in hay-adaha kala duwanba ay ogaadaan in tacadigaasi uu dhacay haddii shalay madaxweynaha dowladda federaalka uu diidanay in diyaarad laga soo celiyey ee uu ka cabanayay maanta waxa weeyaan wuxuu samaynayaa tii shal isagu ka cabanayay wuxuu celinayaa madax soomaaliyeed wuxuu celinayaa shacab soomaaliyeed wuxuu celinayaa bulsho soomaaliyeed wuxuu celinayaa dhammaan dad maartay oo shacaba oo xaqoodii dastuurigahay leh ayaa lagu tumanayaa marka waxaan leenahay arrintaasi runtii laguma gaarayo himilooyinka yoolka la raadinaya laguma gaari doono waa xaqiiqa inaan lagu gaaraynin waxaan wanaag ahayn wanaag laguma gaaro xumaan xumaan bay dhashaa un waxaan leenahay marka mas-uuliyiinta arrimahan lugaha ku leh ee ka shaqaynaya in maaragtay ay intay isdejiyaan xaqiiqada iyo xaqa ay ku soo noqdaan dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ahba yani waxayn xuquuq ay leeyihin dowladda federaalka siday xaq u leedahay ayay dowladda dowladaha kaletana ay u leeyihin xaq u leeyihiin dastuur soomaalida ay ku heshiisay oo yani waxa wayaan lagu soo heshiiyo bulshada ku heshiisay madaxweyne xasan sheekh way balaglanaa awood badan iyo talooyin badan ha qabta laakiin walaada iska dayahayd walkiin dareero uma nagadaayan walaada iska dayahayd wal koonfur galbeed adaka tijaabiyi korta ma eh koonfur galbeed ti ada gorati ma eh haddii lakiin gusheekay haan hoosta roganka ereen koonfur galbeeda awood laka dayi kor koonfur galbeeda mayleeraay walilafada laka suubii koro it will never happen ma dhihi doonto adiga ka eeba waasa adi yoonay sistamkaa ka eeba waayan maalmo yaro kiindhamaa kiintariyaayan madaxweynaha soomaaliya ata ka aaminsanayni heshiis siyaasadeed dalkii la gali madaxweynihii dowladda koonfur galbeed gudoomiye ku-xigeen xisbigii ka ku nagadi hormay ka dulmin si wanaagsan alkiin la shaqeey si cadaalad alkiin la shaqeey laakiin isjuqjuqeen iyoonay gadaal isku toogashi bilawti walaada kuwedan wayb waa dad ada hadirsatiya nii la dagaalamahayan dad ad hadirsatiya xasiloonadii iyoona xaaladda deegaanada koonfur galbeed way ku jaraan ini dareeran diidan iyo nay horumarada dareeran iniyo diidanyiga adina haka fasaxdi yoona laakiin wayba kin sheegeen ini koonfur galbeed walanku bedelaan iyo iyo wal haatow eh koonfur galbeed yoba ankoy korna walweelan isku dhaaf haangad ha sheegahay haddii oo askar sadiido eh iyo afarto eh sabra lah ku qaadi laha kindiraha been lakin ku sheekaya intaas askare haysana laka leeyi geebahani aad arag dilay goriidi laakin ku bedelaya dharka laakin ku bedelaya koonfur galbeed askarka filan ciidanka filan dowladda federaalka soomaaliya ayaa war ka soo saartay khilaafka maamulka koonfur galbeed iyo dowladda dhexe maxamed sooman ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya waxaa cirkaas ku shareeray khilaaf ka xogan ee u dhexeeya maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka soomaaliya kadib markii dhinacyadu saacadihii ugu dambeeyey ay qaadeen tallaabooyin xaaladda kaga sii daraya war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa si adag looga hadlay islamarkaana lagu cambaareeyey warkii ka soo baxay madaxtooyada koonfur galbeed ee ku aadanaa in maamulkaas uu guud ahaan u hakiyey islamarkaana uu joojiyey wada shaqayntii ula lahaa hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka soomaaliya kadib markii xubno wasiiro ah oo ka tirsan xukuumadda uu ku eedeeyey inay faragelin iyo sidoo kale xaalad amni darro ay ka abuureen deegaanada maamulka koonfur galbeed warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxaa lagu yidhi wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibushisheynta ee dowladda federaalka soomaaliya waxay si dhow ula socotaa xaaladaha ka soo cusboonaaday deegaanada maamulka koonfur galbeed wasaaraddu waxay ka walaacsan tahay in xilligan la abuuro caqabado siyaasadeed iyo kuwo amni oo saameynaya qaar ka mid ah deegaanada koonfur galbeed sidaa darteed waxaa shacabka soomaaliyeed ay u cadaynaysa arrimaha soo socda kow dowladda federaalka soomaaliya waxay bogaadinaysaa doorka shacabka iyo maamulka koonfur galbeed oo hormuudka ah ilaalinta midnimada dalka iyo dowladnimada soomaaliyeed islamarkaana si buuxda ugu qayb qaatay hanaanka dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka qaybna ka ah geedi socodka dimuqraadiyadda dalka ee hadda lagu howla yahay labo dowladda federaalka soomaaliya waxay marnaba aysan qayb ka ahayn xasilooni darada ka abuuratay qaar ka mid ah deegaanada koonfur galbeed waxayna si deg dega ugu howlgalaysaa joojinta colaadaha iyo in wixii khilaafaad ah lagu xaliyo wada hadal si loo ilaaliyo guulihii laga gaaray la dagaalanka argagixisada mar kale dowladda federaalka soomaaliya waxay si adag u cambaaraysay go-aanka ka soo baxay madaxtooyada koonfur galbeed ee lagu sheegay inay hakisay wada shaqayntii kala dhexaysay dowladda federaalka soomaaliya halka dowladdu dhankeeda ay caddaysay in hay-adaheeda dowladda ay wadayaan iyaga oo gudanaya waajibaadka dastuuriga ah howlihii shaqo ee deegaanada koonfur galbeed ay ka wadeen si kastaba xaaladda ayaa cirkaas ku shareeraysaa marka loo eego tallaabooyinka kala duwan ee ka kala imaanaya magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo maamulka koonfur galbeed ayaa si weyn dowladda federaalka soomaaliya iyo xubno ka tirsan ugu eedeeyey inay deegaanada maamulkaas ay ka abuurayaan xaalad jahwareer siyaasadeed ah kadib markii lagu eedeeyey in ciidamo maleeshiyaad ah ay ku abuureen deegaano ka tirsan koonfur galbeed taas oo maamulka koonfur galbeed oo si weyn uu kaga muujiyay walaac xoogan habeennimaad dhegeystayaal kala socoteen rediyo jawhar waa nag inta